waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal in yar oo shisheeyuhu qalindaraareeyey mooye in yar oo gumaystayaashii tegay ay siday rabeen u tabiyeen mooye in yar oo allaha u naxariistee ou jaamac cumar ciise ka gaaray mooye taariikhda soomaalidu ma qora sidaas awgeedna tu hore iyo tu dambaba dadweyne wax badan kama oga hase ahaatee waxaa jira dhacdooyin dhowra oo ileen buug kale ma aynu lahayne ay maansada soomaalidu waarisay ciddii kala soo bixi karaysaana iyaga oo faahfaahsan ay dhexdeeda ugu tegi karayso dhacdooyinkaas waxaa ka kow ah labaatanka gu halgankii madaxa kala baxay ee goobonimada dalka ay daraawiishi ugu dagaalantay goobihii waaweynaa ee iyaga iyo gumaystayaasha dhex mari jiray iyo siyaalihii xarumahooda loogu dhaqnaa waxaa labeeya dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka ahaa ee isagana ay leegadu hogaaminaysay intii u dhaxaysay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii iyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii haddiise wixii daraawiish dhexdeeda ka dhacay uu sayid maxamed gabayadiisii iyo geeraaradiisii ku waariyey cali xuseen xirsina in badan oo dhacdooyinka halgankii s y l ka mid ah ayuu isaguna maasooyinkiisii ku waariyey gabayga aan haddaba maanta idinku jerbeebinayo waxaa tiriyey cali xuseen waana gabay uu ku xusaayo maalmihii tiiraanyada badnaa maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankii uu isaguba qaybta ka ahaa maalinta koowaad ee cali xusayaa waa kow iyo tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo afartankii waxaa maalintaas xamar ku sugan ergo afar dowladood ka koobanoo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay waa ingiriisoo waa sofiyeedoo waa faransiisoo waa maraykan waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo talyaanigu ka midka ahaa ummadihii ay gumaysan jireen waxa laga yeelayo talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taniskiisii dalka dib loogu soo celiyo ingiriis oo jabuuti maahee dhulka soomaalida markaas wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo hase ahaatee s y l labada midkoodna dooni mayso markaasba ergadii u dhiibtay dhambaal dulucdaas xambaarsan gobonnimo buuxdana ay dalka ugu doonayso si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo waxay leegadii abaabushay bannaanbax ballaaranoo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto gumaysiguse weligiis dhuuni raac ma waayo eh soomaali kale oo talyaanigu riixayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal ba-ani ka dhacay waxay ahayd goobtii ha noolaato taariikhda ku gashay ee talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay cali xuseen oo maantaa goobjoog ahaa dhacdadaasna diiwaaniyey ayaa beri dambe gabay uu mariyey wuxuu ku yidhi itixaadka waagay ahayd laysu soo uruuray dhulka oohintiisii markii olol ka soo yeeray maad cadowga eridaan markuu inagu uugaanshay amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulubku aar goostay nin ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyey albaabada kuwii ugu galay ee daarlinka eryaayey ayuu tooy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeeryaye markuu awnaxyada muujay ma arxamina nimankii ka jaray godobtii aasayle awlaaddii uu cunay u dhimay aramideedii iyo arbayaal dagaal u arrinsaday looma oonsado eh meeshay abbaaraan la eed ciidna ku abaadi sida ali tadcaareed kufriga laga unuugooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciid la soo arag maalinta labaad ee cali xusuusanayaa waxay ahayd dhagax tuur ha noolaata kadib talyaani iyo wixii ku jaal ahaa waa halkoodii leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonnimada aan talyaanigu u xagildaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada lake success oo new york u dhow waagaasna xarunku meel gaara ay qaramada midoobay ku lahaayeen markaas waxaa shiray golihii dhexe ee xisbiga kadibna waxay go'aamiyeen xogahyihiisii guud oo markaas allaha u naxariistay cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaalo waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd wuuse yeelay waxaase xiisa lahaa dhaqaalihii inuu ku baxayo la qiyaasay inuu noqday boqol kun oo shilin saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliya joogto ayaa laga soo uruuriyey anigaan hadlayaana waxaa jeel gacantayda soo galay nuqul rasiid ay toban shilin ku qorayd ceelkarre soomaalidii joogtayna ay kharashkaas dabowlistiisa kaga qayb gashay isla qaybtan aad kollow iga guddoomi doontaan wuxuu kaloo cali xuseen ku xusayaa markii uu cabdulaahi london gaaray ee dayuuraddii uu maraykanka u raaci lahaa si loo gefsiiyo shirqoolka loo mareegay kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareennadii soomaaliyeed ee magaaladaa joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii cabdulaahi ciise sidii loola yaabay dalabkiisii gobonnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diiday dadkaba markaas buu yidhi afartan iyo sagaalkii sannadu maray ahaanaysay cabdulaahi uunada markuu berigii noo aaday waagii ergada loo dirtay eenu alla tuugaynay arla aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray istikhyaarka waa kaa ceshaan eyda qooqanaya egland markuu ka degay bay xumaan uga asaaseena inaanu eediyada raacin bay amar ku dhiibeene axad bay baxaysoo khamiis ima yidhaahdeena bu ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaaye soomaali aadaa jirtay aan kala iqdaysnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeene rag ilaalo abaa loo baxshay oo eegi loo dirayo ayaantay kacaysay fatuurada u ijaareene oogada markay kaga rideen axad ma saarayna bu ayaantuu majaliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee buu ka yimi bay wax badan ku anfariireene goortuu araajida hor dhigay inankii loo yeeriya aasiyadu kama uur xumayn way ayilayeene dhulwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeena bu qaybtan ugu dambaysa wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayey talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuba damacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii reegada looga akhriyey dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiiggu ku daatay ee dhagax tuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu baryaha cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn isaga oo liqila raggii sidaas ahaa oo markay xornimadii soo dhowaatay maamulkii daakhiliga laga qaybgeliyey xisbigii ay la diriri jireenna ku dhex milmaaya ayuu cali yidhi abuurkii xisbiga niman cunay oo ubaxi daaqaaya oo eegga talinaya oo ugu cuduweynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiree cabdilaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsaday annagu dowlad kuma aadno bay aqalki geeyeen xaajadu adkaataye kolkay meel xun ku aroortay taar oogada duulayoo aarki soo diraye waxaa laga akhriyey hadalladii oohinta lahayd wakhtigaa idaaradu shir bay u ololeeyeene ummadoo dhan baa qaylisay oo laysla oogsadayee ingiriisku nooma oggolayn ururka maantiiye oblikaanu ugu soo baxnaye amarkii noo diidi albaabada galaay iyo wuxuu or u dhaqaaqaaba goortaan asmiici weynay buu doontay armiga e askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada ee kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabelingaaya isna eediyey dhagax tuur colkuu soo abaabulay wuxuu cali gabagan tiriyey laba iyo tobankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yiqiin markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu hawada ka babado isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaana s o l libta siinaya ayuu gabaygii kusoo gebagabeeyey iyagiiyo intii wehelisoy la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa oogada sura dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo